qaab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa galab axada bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa sagaal iyo toban waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com waxaana idaacadda galabta idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o waxaa ka mida dadweynaha magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland oo bilaabay inay magaalada ka qaxaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal magaalada ku dhex mara dowladda iyo taageerayaasha mucaaradka waxaannu leennahay dulqaadkii waa dhammaaday in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa qadcas waannu diidnay waannu diidnay waannu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda
sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan kaalinta fanka banaadiriga waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada badda ee somalilan oo maanta iyagu helay meydadka laba wiil qodobadaasi iyo kuwo kalena waaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii aan idin akhriyo saraakiil caafimaad oo falastiina ayaa sheegay in ugu yaraan soddon dhallaan laga daadgurayay cusbitaalka weyn ee kaza maanta oo axad ah oo loogu wareejin doono dalkaasi masar waxaana la sheegayaa in tiro bukaano ah oo kale oo dhaawacyo halis ah qaba inay ku xayiro yihiin halkaasi maalmo kadib markii ciidamada israa'iil ay galeen dhismaha cusbitaalkaasi masiirka dhallaankaasi dhicisnimada ku dhashay ee cusbitaalka shifa ayaa wuxuu soo jiitay indhaha caalamka kadib markii la sii daayey sawirro muujinaya dhakhaatiirta oo isku dayaya inay diiriyaan korontada oo go'day ayaa dhalisay inaysan shaqayn qalabkii la cusbitaalka waxaana dhammaaday sahayadii caafimaadda iyo cunto kadib markii ciidamada israa'iil iyo xamaas dagaal uu ku dhex maray bannaanka cusbitaalka ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu booqday cusbitaalka oo sheegay in weli ay ku jiraan laba boqol iyo sagaashan iyo kow bukaan iyo laba iyo soddon dhalaan oo iyagu ku jira xaalad daran dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa la sheegay inay weerareen magaalada kefa saake iyadoo ruushku uu xoojinayo weerarada caasimadda ukrein kadib dhowr toddobaad oo uu hakiyey sidaasna waxaa barta telegram ku sheegay madaxa maamulka ciidamada ee magaalada kiev serhio bobko serhi bobko ayaa sheegay in dowladaha daroonka ay kiev iyagu ka soo weerareen jihooyin kala duwan taasina ay tahay sababta dhowr jeer loo iclaamiyey digniinta duulaanka hawada ee magaalada ciidamada cirka ee ukrein ayaa sheegay in qalabkooda difaaca hawada uu burburiyey shan iyo toban ka mid ahaa labaatan dowladaha daroonka ee nooca shaheed ee ruushka uu ku soo weeraray kiev iyo gobolada boltava iyo xerkisi serhi bobko ayaa sheegay inaanay jirin warar horudhaca oo sheegaya khasaaraha waxaana uu sheegay in ilaa iyo toban dowladaha daroonka ee ruushka lagu soo riday magaalada kiev iyo duleedkeeda saddex doonyood oo ay ka buuxaan in ka badan shan boqol oo qaxootiga rohingaha ayaa gaaray gobol ku yaala galbeedka indoneesiya maanta oo axada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in imaatanka qaxootiga uu yahay kii ugu badnaa tan iyo intii maynmar ay bacsiga ku bilowday dadka laga tirada badan yahay sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobankii muslimiinta rohingaha ah ayaa aada loogu silciyaa maynmar iyadoo kumanaan ay naftooda khatar u geliyaan sanad walba safaro dhaadheer oo badda ah iyagoo dooni raacaya isla markaasina isku dayaya inay gaaraan maleeshiya iyo indoneesiya xiriiriyaha hay-adda qaramada midoobay u qaabisan ilaalinta qaxootiga faysal raxmaan ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee a f b in dooni siday laba boqol iyo konton iyo lix qof ay tagtay degmada brun ee gobolka ashe laba boqol kow iyo afartan kalena ay tageen beriya iyadoo dooni yar oo siday soddon iyo lix qaxootiyana ay tagtay bariga gobolka aje gobolka aje ee indoneesiya ayaa toddobaadkan oo keliya waxaa la sheegayaa inay gaareen qaxooti tiradoodu ay dhan tahay siddeed boqol warkiina dhegeystayaal waa naga intaas kalan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weyn laga socotaana waa washington aan ku horeyne wararka naga soo gaaraya magaalada garowe ayaa sheegaya in dadka magaalada ay bilaabeen inay isaga qaxaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal magaalada ka qarxa oo ka dhasha muranka doorashooyinka ee u dhexeeya mucaaradka iyo musharaxiinta kursiga madaxtinimada u taagan ee puntland oo isku dhinaca iyo dowladda puntland wariyahena v o a nuux muuse barjaab ayaa warbixintan soo diray sakey waxaa la arkayay dadweynaha oo ka qaxaya xaafado badan iyagoo ka baqaya isku dhac kadib sansaan colaadeed oo dib u soo muuqatay saacadihii ugu dambeeyey bulshada rayidka puntland ayaa isla maanta qayladhaan ka soo saartay arrintan iyagoo ugu baaqay labada dhinac inay u turaan shacabka gudoomiyaha bulshada rayidka puntland ee punsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan ayaa la hadlay saxaafadda isagoo ay garab taagan yihiin xubno badan oo bulshada rayidka ka mid a waxaa walaacayaga cirka ku shareeray markii aan aragnay dhinacyada siyaasadda isku haya oo aan wax dareen ahba u haynin nolosha iyo badqabka dadka rayidka ah dumarka carruurta dadka nugul barakacayaasha ama hantida dadkaasi ay leeyihiin iyagoo ganacsiga dalka yaalla oo ah isha ugu weyn oo socodsiiya nolosha bulshada iyo dowladnimadaba iyadoo dadka rayidkaa aysan dowladnimada ka helin adeegyadii xaqa u lahaayeen ee waxbarasho caafimaad biyo iyo adeegyo dowladeed ee kaleba waxaannu leennahay dulqaadkii waa dhammaaday ereyada colaadda huriya waa khadcas ereyada colaadda huriya waa khadcas in la qorsheeyo ama wax lagu doono colaad waa khadcas waannu diidnay waannu diidnay waannu diidnay in dhinacyada siyaasadda isku haya oo dhammaantoodba ka hooseeya heerkii waxqabad iyo filasho ee bulshada puntland ay ku taamaysay muddada dheer in ay si sahala isaga muujiyaan inay ridi doonaan colaad iyo barakicin dadweyne si ay u gaaraan danahooda ma aqbali doonno in dhiig qubto ma aqbali doonno in barakac iyo burbur hantiyeed dhaco arrimahaas waa khadcas waxaannu idin leennahay iska ilaawa inaad qorshaysaan oo aan idin daawanno inaad fulisaan oo aannu markhaati idinkaga noqonno tirada dhimashada dhaawaca barakaca iyo burburka hantiyeed ee dadka puntland waannu diidnay taasna ma doonayno in aannu mar kale goobjoog u noqonno wixii ka dhacay boosaaso dii wixii ka dhacay garoowe kii ficiladaas oo aan lagula xisaabtamin dadkii geystay qoysas dhan ayaa ubadkoodii kuwii ay jeclaayeen lixaadkoodii iyo maalkoodiiba ku waayey dadka rayidka ah oo aan waxba galabsan ayaa wiiftadu ku dishay goobahooda ganacsi garoowe waxaa nasiib darro ah in inta badan ehelladii dadkaas xataa aan lala qaybsan dhibta ku dhacday loogana garaabin wixii gaadhay iyo guud ahaan wixii aannu soo daawanaynay soddon iyo laba sano guud ahaan soomaaliya waannu diidnay
inkastoo ay socdeen dadaallo ay labada dhinac waa dowladda iyo mucaaradka ay ku geli lahaayeen wadahadallo ayaa waxaa walaaca keenay kadib markii ay magaalada garowe dowladda kusoo daadguraysay ciidamo ka yimid dhanka magaalada boosaaso taasoo keentay in shacabka ay bilaabaan qax hor leh waxaana haawanaya xaafadaha magaalada qaybtood gaar ahaan xaafadihii kol hore uu dagaalku ka dhacay ilaa iminka dowladda kama hadal barakaca shacabka magaalada ay sameynayaan sidoo kale waxaa la arkayay wakiilada hay-adaha caalamiga oo ka dhoofaya garoonka diyaaradaha magaalada garoowe waxaana taasi ay kordhisay walaaca iyo cabsida shacabka ay ka qabaan dagaal qarxa qaar ka mid ahii dadweynaha oo la hadlay v o a ayaa ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan colaadda laga cabsi qabo
waxaa moodaa magaalada garoowe maanta inay riban taha moodaa war dadka muslimka ah ka daaya dhibaatada ilaahay ka baqa aakhiradiinna ha gadanina aakhiradiinna dadka dhiigga dadka muslimka iska ilaaliya war ilaahay ka baqa oo dhiigga muslimka iska ilaaliya rabbigay raxmaanka ha ka baqa baabuurta aad dhinacyada ka keensanaysaan ilaa boosaaso ilaa laascaano ilaa mudug waxaad dilaysaan waxaad dilaysaan waa dadkiinna waxaad dilaysaan waa dadkiinna ninka xukmiga raadinaya maanta oo leh boqolaal baan ku dilayaa waa qaldan yahay doorashada lagu kala ordayo oo qolanan leedahay lixdan iyo liix qolanan leedahay doorashaan gelaynaa walaalayaalow ummadda ha isku dilinina war ummadda yaan la ysku dilin war dhiigga la qubaya ha layska daayo war magaalada la jujubaya ha layska daayo war carruurta la qaxinayo dumarka la qaxinayo ha layska daayo
saa labada socotaan waxaa la leeyahay magaalada waxaa soo galay ciidan laga soo diray boosaaso mucaaradkiina waxaa leeyay waxay xirteen aaggii saldhiggii galbeed oo hore kontaroolkii hore waxaa muuqata amni xumo iyo dadka masaakiinta in la barakiciyo la qaxiyo dowladda waxaan u baaqanaa madaxweynuhu ugu horreeyo wararadaha madaxweynihii dalka ugu horreeyey ah ciidanka magaalada soo gelaya waxaa la rabaa inaysan magaalada dhib ka gelin in ilaahay ka baqaan oo doorashooyinkaan laysku hayo dhibaatada aan ummadda muslimiinka aan la qaxin oo dhib aan loo geysan hal qof oo ku dhinta aakhiro qofkii mas-uul ka ahaayo dowladda madaxweynaha mas-uul ka yahay baa la weydiinaya wacaaroda waxaan leenahay ilaahay ka baqa dhibta awoodaan joojiya
ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ayaa maanta waxa ay ku guulaysteen inay badda ka soo saaraan meydka laba wiil oo dhallinyaro ah oo meydkooda la raadinayay afartii maalmood ee ugu dambeeyey warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray qadar maxamed cakule
raacda iyo baadhitaan muddo dheer qaatay oo laga soo bilaabo gelinkii dambe ee khamiistii raacda loogu jiray helitaanka laba wiil oo baddu ay liqday ayaa maanta ciidamada ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil ay ku guulaysteen in labada marxuum ay meydadkooda soo helaan taliya ku-xigeenka ciidanka ilaalada xeebaha somalilan ee gobolka saaxil maxamed sheekh ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu suura gashay in ay meydadka labada marxuum soo helaan
inaa lilaah wa inaa ilahi raajicuun samir iyo ibaan allah ka siiyo eheradii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka dhinteen labadaa marxuun ee baddu laqday kii labaadna waanu ku guulaysanay inagaa haddeer saaray waxaanu leenahay iyagana cawlkiisana allaha siiyo dembigeenna allah dhaafo inagana ajirkii iyo raacdadii aynu qabanay allah inaga siiyo intaas waa guud ahaan waxaanu runtii ka warramaynaa howlgalkaas wuxuu socday afar maalmood khamiistii buu bilaabmay saakuu soo gebagaboobay weli raacdadii dad baa maqan waxaa maqan mayrkii iyo ciidankiisii way maqan yihiin bari bay ku maqan yihiin aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa ciidanka ilaalada xeebaha jimhuriyadda somalilan oo ka hawl galay oo labadaa marxuum ku soo guulaystay geesta kale taliyaha howlgelinta ciidanka booliska gobolka saaxil ibraahim cali ayaa isaguna dhinaciisa isdul taagay muhiimadda ay leedahay in waalidiintu ay ka feejignaadaan in dhallinyarada iyo carruurtooda ay u soo diraan xeebta wakhti ay baddu kacsan tahay eheladii ay ka tageenna ilaahay samariyey maan ka siiyo waa dhacdo naxdin leh afar habeen loo dub jiray waalidkiina dul taagan yahay oo cid walba ay ka naxsan tahay ilaahay samariyeman hanaga siiyo waxaanu dadweynaha u sheegaynaa gobollada ka imanaya ree berberaha way yaqaanin le gobollada waxaanu u sheegaynaa inay qaataan waxa ay boolisku yidhaahdaan inay qaataan waxa loogu waaniyo ee la siinayo mas-uuliyiintu ay siiyeen waa inay qayn badan baa laga hadlaa dhacdo kastaa markay dhacdo waxaa laga hadlaa warbadda iska ilaaliya warcaynkaa yeela walsaa yeela ayaa laga hadlaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa codkii ilaahay qoray wuu ku baxayaa laakiinse in taxadir la galo ama amiirta la kala qaato waxa ciidanku yidhahdaan la qaato waxaa lagu guulaystay meyd ku dhacay lix iyo toban toddoba-iyo tobankii bisha oo intaaba gobolka heer gobol iyo heer degmo iyo heer ciidamadoo dhan ay ku mashquulsanaayeen inay ku guulaystaan inay soo helaan dadkii iyo eradii uu ka geeriyoodayna ay sidaasoo kale ku howlanaayeen ama shacabka reer berbero oo dhan runtii waxaan u mahad celinayaa ciidamada badda ciidanka booliska ciidanka dhammaan ciidamadoo dhan oo ka qayb qaadanayay hawshaa iyo shacabka reer berbera oo u heelanaa inay helaan inay helaan hilbaha ilaahay qadaray inay ku geeriyoodaan badda ugu dambaynna ku-xigeenka duqa magaalada berbera nuur cabdi jaamac ayaa u tacsiyeedeeyey eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen labadan wiil ee dhallinyarada ah ee ridwaan mawliid iyo salmaan mustafe la kala odhan jiray kuwaasi oo khamiistii ay badda ku liqday xeebta batalaale
dowladda soomaaliya ayaa mar kaleeto waxa ay ka hadashay khasaaraha ka dhashay roobabka xilliga dayrta iyadoo sheegtay in saamaynta isbeddelka cimilada adduunka uu kadiyey soomaaliya oo aanay diyaar u ahayn awoodna aysan u lahayn dowladdu waxa ay sheegtay in daaladkaasi ku fatahay magaalooyin iyo tuulooyin badan oo dalka ay burburiyeen kaabayaashii dhaqaalaha sida jidadka iyo buundooyin warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray waryaheena v o e xasan kaafi cabdiraxmaan shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda howlaha guud ismaaciil cabdiraxmaan ayuu uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobabka dayrta ee dhowaan ka da-ay meelo ka mida gudaha dalka wasiirka ayaa ugu horreyn tilmaamay in isbeddelka cimiladu uu si ba-an u saameeyey soomaaliya xilli aanay u diyaargaroobin waad la socotaan waddankeena waxaa berihii ugu dambaysay ka da-ayey roobab laxaad leh oo sababay fatahaado iyo khasaare naf iyo maalba leh nimcada ilaahay ee da'day dhibaatooyin badan baa ka soo gaadhay shacabka iyo hantidoodii iyo hantida guud ee dawladda haddaba waxaa maanta aan rabaa inaan idinla wadaago khasaaraha ka soo gaadhay roobabkaas iyo daadadkaas kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka buundooyinka oo lafdhabar u ah dalkeena iyo shacabkeena sida aynu la soconno isbeddelka cimilada awgeed saamayn weyn oo ay sababtay isbeddelka cimiladu ayaa waxa uu raad weyn ku yeeshay dalkeenna waxaad la socotaan in mudayr gudaheed marna abaar ba'an iyo roob la'aan iyo biyo la'aan inagu dhacayaan in yar kadibna roobab iyo daada lixaad leh taas waxaa keenay isbeddelka cimilada oo adduunka oo dhan ka jira soomaaliyana si weyn u saameeyey sababa ay ka mid yihiin dadkeenna oo u nugul dhibaatada maadaama in badan ay jireen dhibaatooyin xagga dhaqaale xagga amni oo ay soo mareen ummaddani oo aanay u diyaarsaneen meelaha qaarkood dhibaatooyinka sida daadadka iyo abaaraha ismaaciil cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka warbixiyey khasaaraha roobabku ay gaarsiiyeen qaar ka mida kaabayaasha maamul goboleedyada dalka jubbaland marka la isku daro kilomitir tiro ku dhow oo ka mida waddooyinka si guud ahaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxyeele ka soo gaadhay waxaa waxyeele soo gaadhay oo burburay jidad iyo waddooyin ka mid ah kuwa dhex mara kismaayo iyo gobolka gedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose halka buundada baar dheere gebi ahaanba ay burburtay halka buundooyin kale sida doolow farwaamo jamaame iyo qaar kaleba ay halis ugu jiraan inay go'aan ilaa haddana biyihii fadhiyaan jubbaland marka la eego goroommada diyaaradaha ama gegada diyaaradu ka kacaan waxa iyaguna burburay oo aan shaqaynayn goroommada qaarkood sida baardheere iyo doolow galmudug waddooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo guraceel qaar ka mida waxyeelooyinbaas ayaa soo gaadhay oo biyihii ilaa iminka ay qaarkood fadhiyaan buundada saqiiro ee ku taalla waddada isku xirto hobyo iyo gaalkacyo ayaa ku burburtay roobkii laxaadka lahaa hirshabeelle marka la eego hirshabeelle waddooyinka galsaalo jidka jowhar iyo ereboodka u dhexeeya waxaa soo gaadhay burbur xoogan hirshabeelle ilaa boqol iyo lixdan kilomitir oo ka mida waddooyinka waxaa soo gaadhay dhibaatooyin gobolka magaalada beledweyne ilaa iminka biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqaynayo koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow saddex boqol iyo konton kilomitir oo waddooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhex mara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaadhay waxaanay kale yihiin sida waddada embareso waddada xudur iyo waddada berdaale oo haddeer isku socodku istaagay sidoo kale waddooyinka magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaadhay buundada baydhabo biyuhu waa kor mareen dhibaatooyin badanna way soo gaadheen gobolka magaalada baraawe dhaawac ayaa soo gaadhay marka waxaan odhan karnaa maamul goboleedka koonfur galbeed waa waxaa soo gaadhay marka la eego dhibaatadii ugu badneed xagga waddooyinka puntland waddada isku xidho qarne iyo garowe roobku waa uu saameeyey iyadoo sidoo kalena biyomareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xidhmay godommada qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabaya ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaadhaan wasiirka howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya ayaa ugu dambayntii soo hadal qaaday saameynta ay waddooyinka magaalada muqdisho ku yeesheen roobabkii maalmahan ka da-ayay magaalada wuxuuna shacabka soomaaliyeed ka codsaday in la garab istaago dadka ay waxyeeleeyeen daadadka iyo fatahaadaha gobolkan banaadir aynu joogno ilaa xalito rooba waaweyn ka da-ayeen waxa dhibaatooyin ay soo gaadheen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka waddooyinka kilomitir afar ceelgaabta galaxi waxaa iyaguna halis ku jira labada buundo ee xamar jajab waa warbixin kooban runtii nimcada ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay waana qadar ilaahay waxaan tacsi u diraynaa shacabka soomaaliyeed wixii ku dhintay ku naf waayey wixii hantida kaga luntay kaga burburtay iyagana sidoo kale waa ka tacsiyadaynaynaa waxaan baaq u dirayaa ganacsatada qurbajoogta runtii inay dhibaatadaas ka gaadhaan ummadda soomaaliyeed in badan oo dowlad la'aani ka jirtay waxay ku badbaadi jireen ganacsatadooda qurbajoogtooda maantana kaalintii looga bartay waa laga rabaa inay wax ka qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan kaalinta fanka banaadiriga waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal suugaanta banaadiriga ama xamariga ayaa kaalin weyn uga jira fanka soomaalida sida ay sheegaan khubarrada fanka soomaalida gabayada ciyaaraha dhaqanka heesaha iyo riwaayadaha banaadiriga ayaa si xoog leh u caanbaxay xilliyada loogu yeero berisamaadkii intii u dhexaysay curashadii dowladdii koowaad ee soomaaliya ilaa dhammaadkii dowladdii militariga uu majaraha u hayay haddaba toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha diiradda ugu saari doonnaa kaalintii uu horumarinta suugaanta banaadiriga ku lahaa laashin axmeddey cabdi gaashaan laashin axmeddey waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a bal marka hore adiga oo soo koobaya laashin axmeddey cabdi gaashaan waa qofma asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nuurow kolley taariikhdeeda iyo meeshaan ku dhashay wax badanaan ka sheekeeyey laashin axmeddey cabdi gaashaan waa nin laashin ah oo ku dhashay gobolka shabeellada hoose degmada afgoy tuula ka mid ah oo cumar beera la yidhaaho haddaad maqashay heesta abaa caashoogi day cumar beera aan ujeedaa meel la yidhaaha tuuladaasaan ku dhashay alxamdulilah meeshaan ku soo barbaaray dugsi qur-aan meeshaan ku soo bartay markaan soo khalin jabi kadib aan laashinin badan soo bilaabay alxamdulilah ilaa maanta joogana kulleyba heerkaanaan ku soo gaarnay oo faneed
maasha allah cimrigaada ilaaha dheereeyo waa yahay inta aanan u guda gelin marka kaalintaadii horumarinta fanka banaadiriga bal in yar nooga sheeg soo shaacbixitaankii suugaanta banaadiriga inta aad ka xasuusatid horta banaadiri markaa lea dadka waxay mudaa inuu xamar kaliya og yahay banaadiri dadka oo isku lahjada ee waxawaye buula burda wixii kasoo xagee intay ay kasoo bilaabanayaan ilaa haddana xeebaha soo marsi meeshaan cadali iyo soo marsi xamarku keen haddana inta u bax ilaa wana weyne dad maay maay waa ku dhex jiraa laakiin maxaa tiri oo banaadirigaa loogu hadlaa haddana sowood afgooye imaaw haddana ilaa sharambood marka maxaa la yidhaha intii baraaw dad iyo oyayar oo dadbaayo ku hadla waa jiraan ee dad oo afkaan kale oo maadoonta la yidhaha oo waxyaabaha ku hadlaayo waa jiraan laakiin badii laajadan oo banaadiriga loogu hadlaa isku dhaqanna waayo maxaa la yidhaha soomaali sideedaba saddex ay uqaybsantaa dhaqankeeda ama deegaan ahaan reer guuraa reer beeraley iyo reer xeebeed waayo marka banaadiriga dhaqankiisa xeebeed iyo beeraley waa ka kooban yahay sugaantiisana waa badan taha dhaqankiisa waa fara badan yahay weli wuxuu u badanyaha maalmaha iidda iyo ishaag maxaa la yidhaha adiga marka beeraleyda jimcada la gaari iyo markaasay suugaantooda iyo maxaa la yidhaha ubaddaa jirta dabshidka iyo markuu yahay iyo shableyda iyo suugaantooda markii aroosbanka iyo markaasay ahaa jiraan reer banaadiri macnaha suugaantooda markaas ama shiribkooda ana shirib aan dhihi jirnay shirib ama markooda markaasaa u ahaa waayahay marka marka haa sida aad sheegtay shirib iyo guuraaw iyo gabayo iyo maaragtay waxyaabahaasay ku bilowdeen laakiin markii dambe he heesay isu bedeleen marka heesaha banaadiriga soo ifbixitaankoodii sanadahay ku aadanaayeen bixitaankooda aniga waa iiga horeeyeen ilaahi naxariista abeesgeedowdiin ayaa soo bilaabeen sheekh mayow halaak iyo cali maliixaan iyo raggaasaa soo bilaabeen xaaji caddi iyo iyo kirshaceryo iyo raggaasoo aniga iiga hore dadkaasaa soo bilaabeen aniga m waxaan soo dhexgali toddobaatameedii toddobaatan iyo afartii toddobaatan iyo saddexdii meelaasaan soo dhexgali aan rabaad sameeyo galifanka manaadiriga laakiin waa iiga horeey laakiin waxaan xasuustaa lixdameeyadii waxay ku dhigi jiraan meel layidhaha dirisyoonka oo oo banaadiriga meel layidhaha oo tiyaatarkana meel sameyni markaas waxaa ka mid ah haddaan ku xasuusiyo macnaha heesoodii beriyaas lagu heesay og jiray dukhawaata qaan deeq badanaayo rabaa daab og dambiil ku qaadaayo daado iyo dalnuursha riwaayad la yidhaha ay dhigi jiraan ay shee sheegi riwaayad la yidhaha sadkaa saaxir kaamareebo meeshaasay ku dhigi jiraan ilaahay u naxariis dadkii badi waa dhammaadeen oo beriyaas dhigi jiri fanka banaadir ama riwaayadaa soo bilaabay
maadaama aad adigu sheegtay inaad gadaal kaga soo dhex dhacday marka maxaa kugu dhaliyey in aad maaragtay bilowdo in aad heesaha samayso iyo riwaayadaha aniga laashinaan ahaa gabdhaan iska iska amaanan jiri marka nin layidhaha ilaah u naxariistay ustaad axmednaaji ayaa igu dhaliyay inaan heesa sameeyo waa ii yimid guriga yimid maxaan rabaa riwaayad waxuu wada oo layidhaha jaceyl fakiir galay mafuudada markaasaa yiri waxaan kaa rabaa axmeday riwaayadan inaa heesu samaysid ar axmednaajiyo iga dhaaf aniga ma aqaanay shiribkeyga iska wadaa iyo gabaygeega maya waa taqaana adigii oo gabayaas sameynay oo maleeley macaaney malaasweyntii miya midii maalin iyo cawa murugadeeda iyo haysi miya ma arkeysaan islahay macaaney mi iska miirineed adigii tiriyahay mayna waa tiri kartaa keen marka banaadiriga heesooda waxawaya kow laxankaa lagu keenaa badi laxanka markii lagu keen heesaa ku cabiraysaa markaasaa laxankaa ii gaari oo madaxa mashaqaan kale waa murgoodiye adiga murug magantaa ehe magantaadaan galay maya maya heestaana igu horeys waxaa qaaday axmednaaji iyo faaduma khaasina qaadeen alla u naxariista lamada baa dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyo manaa riwaayadii jaceyl fakiir gali heeseeda riwaayadaasaan ku bilaabi iyo maxaa geeraaradeeda riwaayadaasa igu horeys
mana moogiye abaalkan mudankiisa gooye
marka waayahay marka riwaayadaasi kadib dabcan riwaayado badan ayaa dhigtay marka ilaa iyo intee ayay gaarayaan riwaayadaha adiga dhig aad maarata aliftay
riwaayadaha aan dhigi laba iyo toban jeceel waaye iyo saddex oo wadani oo burburkaa markii la galay oo dadweynahan uu bandhigay macnaa ina nabadda oo la heshiiyo in nabadda la qaato intaa saddexdaasna waa sameeyey laakiin jeceelada laba iyo toban waaye laakaar waxaa jira oo rag kale sheekada soo sameeyey oo anay ereyda aan u sameeyey iyo qaar oo aniga eriyada iyo sheekadaba aniga aan sameeyey ay kala yihiin marka laba iyo toban riwaayadood oo jeceyl ah waayahay marka laba iyo tobankaas riwaayadood ee jecaylka ah kuwa maaragtay ay dadka inta badan ku weydiiyaan oo adigana sida gaarka ah kuu taabtay maxaa ku xusi kartaa
waxaan ka aan ka xasuusan karaa sida ee jacaylkii luush iyo leyla leyla lurma iyo wahayse la leeyahay shan iyo tobankii shumeey xamar iyo xaafuun intii beled xaawo wixii gabarka xoogaa way adaan kaa xusuustaa oo qalbiga kula xiriira maxayaysi aan ku dala naqday ama wiil aan loo xelaleynin mise xujaad igu wadaa iyo dumarka xaalkiisa shan iyo tobankii shumeey waa taas waa waa ka mid taha warbixintii jaceylka haddaan ku xasuusiyo oo la dhihi jiray yaakh aadan yabaal ku yaan iyo yicib oo la yaqaanaan ahaa yoonkii hore markii yartaas yadda aan la heliba ayaan yumbaday biyaha iyo xaasmaanya ahaan yakahan yaqiinsaday haddii baashi laga yeelay yoolyoolka maxaan orodkiisa yasay yaayah yaayah yaabkeyga yaab la yiraa waadaas warbixintii jaceylkaa ka mid eh waxaa ka mid maxaa la yiraa shamaala yaa sheegan karo meel libaax soo galay lo ma joogayso waa la kala leexiyaa liin iyo caano leelow leelow yaa leela yaa salaam
ku jirta kibirkii beertaa ka runsaaree jaceylka wadloo filaa weli nool waaligeel war dheer jiraad walna weenka weydiiseene iswareesta adii waalidkaada wakhtiga mawaaree weligaada ogaaw ninba waayahiisaa waa lala tumaa wacadkii jaceylka haddaad hoy ku tuurtay warkaan waraanka sugaa wariiqayewatigaa keenaye keenaye gobonada ay leedahay aad iyo aad iyo bal heeskal haddaan kaa xasuusiya heeskan kalo asna oo
maal igaho aad
iyo aad maxamed aadan shamuuri
adi waxaa igu dambaysi aan dhigay siddeetan iyo todobadii siddeetan iyo sideedii shan u yarha ii sheegin meel haadka guura hilib ma lehe waraabihii hooyado wax hubso hal ninkay ka maqan tahay muhrida qofkii baadi helay wax hubso oo la leeyahay aad iyo aad waxaa moodaa dabcan dadka aadka u jecel banaadiriga waxaan filayaa inay madaxa ruxayaan oo waayo waayo xasuusisay marka laashin axmedeyo fanaaniintii aada la soo shaqaysay kuwoodii kuwii kuugu yaabka badnaa ee aadka isula soo shaqayseen yaa ka mid ahaa
hay dad badanaa isla soo shaqaynay waxaa ka mid saaxiibkayga cabdulqaadir ismaal xalasow oo ribaayadayga badica toorahooda ahaa cabdulqaadir nuuraan yaa ka mid alla unaxariis sheekh mayow baaslaawaa ka mid eh shariif jeegaa ka mid eh xaaji ikarleewaa ka mid alla unaxariiste sheekh abuukaraa ka mid iyo awkuuku alla unaxariiste cabdiraxmaan awkoombaa ka mid eh maka xaaji banaadiraa ka mid eh cabdullah ka mid eh dadkii iyada soo horgameen waa dadkaasoo dhan gabdhaha markaan soo qaado ilaah unaxariiste faaduma qaasim hilowle yaa ilaah unaxariiste macnaa xaminaaji oo ninkii igu beeri macnaa igu dheliya inaan riwaayada sameeyo ilaah unaxariiste cawdi cali maliixa ilaah oo naxariis cawdi macluum nuura ka mid abwaan sanguwa ka mid dadkii ila soo shaqay jiray ilaah oo naxariis saad cali barakoo gullowa ka mid adiga dadkii badi waa la baxay ilaah una xakiima caalina ka mid shamsa bashiir xasan calasowa ka mid dadkaasoo dhan waa ila soo halgameen dun cali xasan buura ka mid yaa dad adig ma soo koobi kara dadka heesaagaa weliba adig u baxo alla u naxariis axmedey abubakar alxamaadi maxmed nuur akhyaar oo la xamiistay ahay abees khamiis maxaa leeyahay maxmed aadan shamuuri faaduma khaasin lul jaylaani sitee khosal wanaag madiina cabdicali alla u naxariista dadkaasoo dhan cumar nuur baasharax dadkaasoo dhan waa ila soo hagameen heesaageegi iyo dadkii korka jilay riwayadeeya ahayo ya waa garta waa dad waa la kala baxay ilaahi u naxar dadka aakhira u bateen alxamdulilah anoo kala dheerayo aamiin inta dhimata allah u naxariisto haddii aan riwaayadihii dib ugu soo laabanno riwaayadda haddii aan kasoo qaato shan iyo tobankii shumay riwaayadaasi waxay ka mid tahay riwaayadaha ugu caansanaa marka fariinta ay diraysa maxay ahayd
horta ribaada sidooda waxaa laga sameeyaa wax dhacay wax dhici kara iyo wax dhici doono shan iyo tobankii shibay sheekadeed waxay ahayd macnaha waxay xambaasaneed nuxurka la yidhaaha ma dhasho
waa garta gabaraa la guursanaa gabadhii ilaahay amarkiisa xoogo lama sano waa cuslaanaysaa ama sanado bes waay waxaa laleeyahay tan maba dhashay isbadhalayso iska fur malinta ilaaha hayo bani aadam hayo habarta hal wiilay leedaha waxay rabtaa inuu wiilka iyo iyo wax dhaldhalo gabadhiina camar ilaahay aa culays xoog aa ku aa ku saaran markaasay hooyada wiilka wiciisa waxay leedahay shooble dhicis lagawaa dhowr sano aad isqabtiin dhakhtaryaal badanaan dhexgeey dhinacayga ka dhaqaaji iga dheerayba dhashoodaa soo dhila soo dhalaa markaasaa u leeyahay hooyo dhowa maahin dhalooga iyo dhagax dhedheel loo qoraayo dhamahaynaakeega dhurkeeda ka sugaysaa soo dhalaaqna maxaad ii dhey hooyo ilmaa ilaaha haayo hooyo saasay idhiin maya dhakhtaraan geyni qur-aanaan saarne si walbaan yaalne eed wax ma soo wado gabadhiyaa soo maqlay soo imaanaysaa waxay leedahay eedda maxaa daa ilmaha anigana mahayo adna maas igaarkaadan maa ilaaha haaye eedday ninkayga waa jeclay maa ii dhaafta maya maya aniga owlaadaan rabaa adna wax ma soo wadidaan le gabarta markaasay wiilka jilbigiisa qabsanay waxay leedahay shooble hilibkayga haragiisa aad tahay ma waraaya hareerahaada hadalkeeda yaal hooya waa ku dhashay ahunkeeyaa kuu habaarin hooyadaa sagaal bil usugooda caloosha kuuba soo waday intii aniga madaxeega kuu habaari laheed iska kayfur walaal kulleyba ani waa isjecelna ani ani calab isku soo noqon doonaa laakiin iskayfur cajiib
gabartii sidii ahaa lagu furaa waa bixiysaa ilaahay amartiis as gabar kalaa lagu daraa oo shashaxley la yidhaha faadu maxamed axmed eeda kooxday ka mid eed oo ila soo halgantay iyadaa lagu daraa maxaa la yidhaha iyadan maxaa la yidhaha ma dhalayso gabadhii shumey waa kismaay u bixiysaa jida doctor jamal nira xaaji iyo karlib ama cabdalnuur diila markii allah unaxariista markii dambi jiray berigii hore kugii hore waa igaar qaaday geesigoo kale aad gaclootay iyo gargaar maantaad garoob tahay guurkaada ha iiga geyni markaasay leedahay ani guursada maadaama leeyihi ma dhasho waay leeyihi ninkaan inuu xaq igu leeyaha laga yaabay ilaa waa intaasoo ilaa owlaad iigisa maa iska guursada bes waxay leedahay waa doctor jamaal waa isguursanaynahay markaasay leedahay bisha meeqa waaye maanta cabam isguursanayna u leeyahy bisha maanta meeqa waaye ay leedahay markaasaa aa la leeyahay shan iyo toban waayo markaasay leedahay shumey shan iyo toban waa shareystay shooblaa shaaska igu saaray shakilay hooyadiisa wuxuu shaydaanka u sheegay shiid ay noqotay shumey ilmana kuu shumeyso ee shan iyo tobankan hortiisa shiika horgeeye alaakhadeeda u sheeg sidaasaa lagu shooray ay sheekadii ku dhammaatay ana shan iyo toban dambe nikaaxiisa shakiyanka qabaayo sharaf badanow sheekadan dib hanoogu shakaanaa waaba ka tegaysaa markaasaa lasoo markii dambe waxaa jira ilaahay unaxariistay abuu cabdul raaga aa jira ilaahay unaxariistay markaasaa la leeyahay shumeey ayaan waa ayaan ilaahey axad iyo isniin makala ijaaba roonee abshirtooda hal waaye arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda arbaca muddo u dambaysa iyo bisha shan iyo tobankeeda yaan les aroosin eebbahey ma ilaahinoo aadankaa caadaysay adigana aana iyo shaki uurkaaga ka saar aqalkiina dhista eebbahey idinkiis idinkeena aan ahayn waa iska oglaadaysa insha allahu shan iyo tobankii shumey shan iyo tobankii hore haddaad sharaysatay shan iyo tobankan dab waa ku khayraysaa wiilka gabadha wiilka gabarta majin gashay majin baxday insha allah mitaanayaala dalaysaa isguursada adi sidee lagu guursaa calaa kulli xaali markii dambe gabadhii uuray bixinaysaa wiilkii oo soo orjoo gabadhii kale soo fur iidin soo raadinaa imaanaya waxuu arkaa iyadoo uur laas oo imaanaa kismaayo oo xaamila ah shumey ma lagu aroosi haa adiga meeshaas ku dhaca waa xanuunsanaa alxaaj alxaase waa dhimanaa shooble gabadhiina farxaday ugu dhammaanaysaa ribaaji iyadoo uurkii wiil ku dhashiyo alxamdulilah oo iska barwaaqoodii
aad aadaan u fahmay waayo igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo magacayga waa maxamed cismaan xasan laashika waxaan rabaa inaan aan weydiiyo riwaayaddii kibirkii beerta dadku waxay dhahaan micno badan ay u sameeyaan waxaan rabaa riwaayadda fariinta ay xambaarsanayd inuu laashinka noo sheego maadaama dadka waxyaaba badan ay ka sheeg sheegaan waanu ku mahadsantihiin adinka iyo laashinkana waa idin salaama mar labaad kibirkii beerta karfan saaray jaceylka waxa waaye waxay ku socotay beer dakano oo beer xaggeeda ka timid ay ku socotay dakano dakanada inay fiicneen laba nin ayaa beer isweydisanaysa beeraha berigii hore waxaa laysku saajir danfuur nin xamar ka baxaya nin beerley u tagaaye beeraa weydiisanaa saaxiibay ahaan beertii waa la saaraa laakiin lama siinin mana laga iibinin adiga bes beertii ninkii waa tabcaduu galaa aakhir dambe kacaankaa warqad ka soo baxda oo la leeyahay dhulkii duur ah ninkii tabcadaa iskale ninkii arrintii u ogaanaa dhulkii oo saaxiibkiisa doonfuulku ah warqadaa ku samaysahaa ninkii oo beerta saarin waa dhimanaa adig islaantii adhees markii dam anig odayay waa dhintay beertaydii waa u baahnaa isii markaasaa uu leeyahay aniga beertan warqadaan u haastaa maya ku siin maayo beertii anigaa leh adiga dagaalaa ka dhexdhacaaye xoogoo waa fara saaraa islaantii daqaraa ku dhufanaa adiga beertii sidee ku xoogaa adiga warka ma badi karayaan xoogaa jugtii tiyaatarka dhegta waa igu jirtahay magaxee mafayaabe waxay ku dhammaanaysaa wiilkii oo gabadhii doonanaayo oo dakanadii gabadha oo aabeheeda ee maxaa lidaa wiilka aabiisa beerta oo ku xoogay oo gabadha hooyadeed oo ka xoogay oo daharna ku dhuftay dakanadaas aawadeeda ayaa loogu diidaa markaasaa la leeyahay maya yeela waa hilmaamaa la yeela ma hilmaamaayo ninkii aniga beerteyda oo xoogi oo anigan dakharkii ugu dhuftay yaa ninkaas ma hadda wiilkiisa gabadhay guursanaya maya ma guursanaya dakanadaas hayd wiilkii beerta riwaayadani heeso maaragtay kala daran ayaa ku jira marka heesta aad isleedahay ama adiga ku taabanaysa ama aad ugu jeceshahay waa tee marka horta heesa badi waa jeclahay shini heesa badanaa ku jira shinidii malabka shalow dheer laga shakaalay shuba ruuxii yiraa shida inuu marabaaye caashaqii shar laga naadi dusheeda dahabkii ka shasheeyo shuba ruuxani shiraaho shida inuu marabaaye caashaqii shalay jooga iyo kan maanta la sheego shexda leysku dawo sharaftooda halmaahineen shani la-aan iyo la shoor shimbir nabadeed shuuta u duuleyso shaki iyo shalaay shafkeeda laga ilaashaa tahay idan waxaa le adda shumacii jeceelka farxadiisa loo shidayo intii shaanshaan shaaciisa laga soo arkaa aad tahay meel shar aan laheenoo shaydaanka laga xijaabay oo shiikh iyo sharaf diinta ay ku sharxayaanoo sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka farxad loogu xusaayaan shaalkuu fidinaa sheegine ashhasheeshee adiga heestaas waa ku jirti waa hees fiicana aheed oo weyn shiridii balabka jalow dheer bishakaashay suba ruuxii hoosida inuu marwaaye inuu marwaaye
darnaganaadi dusheeda yee daabkii ka jishee sharlaganaadi dusheeda daabkii ka shisheeye shabka ruuxa u taagee sharlaganaadi dusheeda ee daabkii ka shisheeye sharlaganaadi dusheeda daabkii ka shisheeye shabka ruuxa u taage shabka ruuxa u taage sida inuu mara waaye
caashaqii shala joogay ii kamaanta la sheego shaxda la ysku degaaye sharaftoo sharaftoo kalmaahine shacni la'aan yeelisho
ti haddabaan kuuti watloo filaa weli nool waali geel wardheer jiran ida waa ka mid aheed yaa mugdi haween iyo maalin dheexaan kuu meer maaray malableey naftaa ku maagtay kaama maarmiye maalin igu hoon adiga heesa badanaa ku jireen kulley oo aan jeclahay insha allah oo igu khuseeyan aad iyo aad oo- oo adigay ku khusayeen miya heesahaas intooda badan aad iyo aad aad iyo aad yaa waayo tan adiga ku khusaysay ee aan barnaamijka kusoo xiri doono inkastoo laba su-aal ay ii dhiman tahay aan kusii weydiiyo ta- ayadaan kusoo xiri doonaa gabagabadii waa tee taas waa wadloo filaa weli nool waay
oo sidee kuu khusaysa marka haddii aad in yar noo faahfaahayso waalugeel wardheertii aad walla ka weynka weydiisayna iswaraasta adiga iyo waalidkaas macnaa gabar oo oo maxaa layidhaha oo ninka loo diiday waaye oo ninkii la yidhi waa dhinti mafanala ninkii oo- oo oo noolaa soo noqday markaas "Eh, anigu waa weli baa noolaha waa ad waa dhintii aba lagu dhahay maymay ma dhibin waa noolaha sheekada waa dheerta aad mageli kari kolley
waaya waaya waa mahadsan tahay Eh, gebagabadii ayaan maraynaa marka hadda maadaama aad tahay een, abwaan weyn laashin weyn oo caan ku ah banaadiriga Hee- fanka banaadiriga ama suugaanta banaadiriga hadda heerka ay marayso maxaa ku tilmaami kartaa
hadda waxaa waaye wadankaa inay burburaa ka dhacay Eh, maxaa layidhaha ii sheeg adiga dadkeeni waa kala guureen warbaa iyo meel walbaa la kala aaday iyaa nabadii xooga waa iska xumaatay marka fanna wuxuu ku dhisan yahay sidiisa farxad iyo nabad meelaha nabad lahayn aad yidhi nolol mataal fanka nabadaa ku dhisan yaha hadda waa iska socdaa fan kolle banaadiri waa socdaa ha badnaado fanka waqooyiga fa u badnaado waa socdaa kuwii horoo la kuubi waa adiga waa la wadaa kulle intii tirnaaday ha tilmaansanaad waa tilmaansan yaha fankii weli waa socdaa laakiin kii berigii hore horta ma la heli karo ilaahay hanoo soo celiya nabadda nabadda aynu ku xirintaa ha marka seel ilaahay bargeeda buataa usoo mariyo aamiin yaa rabbi see lagu heli karaa marka see lagu horumari karaa eh, fanka banaadiriga si uusan maaragtay u naxuusin fanka waxaa lagu horumari karaa ma- masraxa horumar- aa horumar- aa horumari kara fanka Ee, guri dhexdiis lagu hees iyo aroos laga hees iyo baar laga heeso maku horumaraya fanka waxau ku horumaraya masraxa tiyaatarka masraxa ku horumaraya marka in la hela waayo masraxiyii oo ribaayada laga dhigo maxaa la yidhaha adiga heesa heergeri oo kale laga dhigo dad ay soo baxaan majaajiliista ay soo baxaan ee heesaha badan ay soo baxaan muusikiista ay ay soo baxaan hadda waa socdaa waa la dadaalaa laakiin fanka waxau ku dhismaa ku horumaraa tiyaatarka masraxa ama orientationmada gobolada shaneemooyinka in laga dhigo ku horumaraa berigii hore ilaa xamar ilaa wajaalaa la dhigi jiray ilaa kismaayo meel walba waa la jey jiray oo orientationmadaa lagu dhigaay shaneemooyinkaa lagu dhigaay ay dadweynaha aaday u qaadan jireen marka nabadayna dambe meeshii nabad ba jirta wadankii badi waa kala xiran yahay ilaahi hanoo kala furo ummadayna bageed Bur- burcad allah usa mariyo aamiin aad iyo aadaad u mahadsantaha waktigaaga qaaligan waa kaaga mahad celiyey Ah, insha allah insha allah insha allah ummadayna bageed burcad allah usa mariyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa laashin axmedey cabdi gaashaan oo ka mid ah tiirarka suugaanta banaadiriga ee soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa heesta wad loo filaa weli nool waxaa alifay laashin axmedey cabdi gaashaan waxaana ku luuqeeyey fanaaniinta cumar nuur baasharax iyo sitey qosol wanaag
Warkaan wanaag
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington dalka turkiga ayaa waxaa lagu dilay gabarh soomaali ah oo dalxiis uga timid dalkaasi dalka u k sida ay warbaahintu sheegtay haddaba ganacsade maxamed cabdulaahi oo ku nool turkiga ayaa waxa uu wasaare cabdi axmed uga warramay dareenka dadka soomaalida ah ee halkaas ku nool ee la xiriira dilkaasi marka hore dadka magaalada degan maysa ka warheen dadkan waa dad mar dhow isguursaday sida la wariyey oo halkaan u imaaday inay holman ku galaan kadibna waxaan ka ogaana keliya idaacadaha turkiga markii aan baarnay oo idaacadaha waxay qorayaan inay yihiin dad oo maaragtay oo dhalasho ingiriis haysto oo nin dhalasho ingiriis haysto axmed la yirahdo inuu ku dilay gabar hotel oo la degnaa markii aan dabagalnay jaaliyad ahaan waxaa ogaanay gabadha iyo wiilku inay soomaali yihiin marka aada ugu xumaanay waan laga welwelay waa wax nagu cusuboo hadda aanan weli ka dhicin waddankan turkiga dadka deegaankaana wax weligood waxaa sameeye ma ahano dadkan hadda waxay ka imaadeen dalka ingiriiska bal waxaad iga warantaa markii falkan dilka uu dhacay booliisku maxay sheegeen ninka waatan la qabanayo sida warbaahinta qaarkood ay warinayaan ilaa iyo haatan maxay leeyihin booliiska markay qabteen kadib ninka asagoo baxsanayo taxiga raaci rabaa qoladii hoteelka ka degnaayeen booliiska ugu wacay kadibna waa la qabtay waa la xiray kuleeda way xiran yihiin ninka waa la qabtay waa la xiray gabadhan waxaa la geeyey qeybta dambe baarista oo meydka lagu hayo ilaa hadda waxaa la sugayaa inuu soo baxo baaritaankii sababaha ay isku dileen in la ogaado cabsida noocaasa waddanka weligeeda kama dhicin wax oo nagu cusub oo soomaali ahaana marka aada ugu xumaanay jaaliyadda iyo dadka degan dalka turkiga waa tahay ilaa iyo inta qofka dembiga looga cadeynayo wax dembiya ma laha ayay ka dhigantao baaritaan ayaa socdo weli marka hadda baaritaanada ayaa socdo booliiskuna ma cadeynin ayaad ileeda soo maa waa sharciga waddanka in la maro qofka markuu dhinto in la baaro filinjeer la geliyo qeybta wuxuu yaalaa maaragtay isbitaalka dawladda ay leedahay qeybta maaragtay maxkamadda kadibna hadda gabadha waalidkeedaa imaaday shaleto way soo arkeen waxaana ku dadaalaynaa maaragtay in la aaso hadduu ila aadmo isagana maaragtay sharciga u yaalo waddankan in lagu xukumo waa hagaag ilaa iyo haatan asaga ma hadlay ama dad eheladiisa ah xataa cid arrintan ka hadasha ma jirtaa
de gabadhii wiilka waa dad qaraabaha sida naloo sheegay oo oo isku dhow oo isguursaday oo halkaana u imaaday inay maaragtay holimunkooda ku qaataan sida maaragtay maqaayadaha magaalada ku yaalo maalintii isniinta ahayd inay maqaayad maqaayadaha ka mid ah waddankan ay ka qadeeyeen ee iska raaceen xataa naloo sheegay kadibna habeenkiina gabadha markuu dilay maalintii kalea la ogaaday oo sidaiyo booliisku qabta isigana
xanuunada dhimirka mayaa jiro ilaa iyo haatan xaalad laga warrama ma jirta wax aan ka warhayno male because annaga ninkaan waddankaan muuse degnayno dalxiisu noogu imaaday mana ogaan karin inuu qof xanuunsan yahay in kale meeqa beri ayay joogeen markii falka uu dhacay waxaa laga yaabay inay joogeen four five days ay joogeen waddanka dhanba aroos cusub inay ahaayeen ayaan maqalna maxaa ka jira
ha in ay bil isqabaan aan loo sheegay annaga xataa maalintii gabadhan arooskeedu ahaa isla maalintii ku beegneedna inuu dilay waa gartay marka arrintaas sidee naxdin iyo argagax ugu abuurtay soomaalida degan dalka turkiga muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaa aada loogu hadalhayay wallahi dee waa wax laga naxo oo fal aada u foorxun oo weligeeda aysan ka dhicin waddankan maadaama soomaalida ay yihiin dad muslima boqol kiiba boqol oo maaragtay waana lagu baran inay maaragtay maaragtay ay isdilaan oo dad isqabo oo oo maaragtay haddana aysan joogin africa ka imaaday waddamadan oo sida ingiriiska oo kale inay waxyaabahaas ku kici karaan waxaan filayna ma ahayn kolle walwalbada way abuurtay laakiin ugu dambeyn ninkii waa la hayaa waa la qabtay soomaa hadduu u baxsan lahaayo xoogaa waxay noqon lahayd wax lagu wareero oo inta ninkaas laga qabanayo iyo waxaas oo laga yaabay aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga adaa mudan dahar walaa soo dhowo
kaasina dhegeystayaal waxauu ahaa ganacsade maxamed cabdulaahi oo ku nool dalka turkiga oo zahre cabdi axmed ugu warramayay dareenka dadka soomaalida ee turkiga dil dalkaasi loogu geystay gabar soomaali ah oo ka timid u k halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatan ku soo dhowaada heestan uu qaado cawaale aadan
waxlaad qadraay dhalato koorayslaad dhaqaaq barato waxaa tahay dhool dhammaystirane waxaa tahay dhool dhammaystirane irto ubaxlaad qadraay dhalato dhulkoorayslaan dhaqaaq balato waxaa tahay dhool dhammaystirane waxaa tahay dhool dhammaystirane ugaada dhudiye dumucaysata barwaaqo la dhaariyey geelu dhalayo waxaa tahay dhaada dhalaal badane ugaada dhudiye dumucaysataa barwaaqo la dhaariyey geelu dhalayo waxaa tahay dhaaba dhalaal badane dhabanka quruxdaada dhabeelugubey indhaa ku dhugtaa kudhaygado dharara xasuustu dharara xasuustu ay ku dhimaa dhabanka quruxdaada dhabeelugube indhaa ku dhugtaa ku dhaygado darara xasuustu darara xasuustu ayay ku dhignaa inahaadu dhaxdaa ma dhabar jabaye hadlaynu dhignaa aroos dhaqano jacaylka dhintaysan jacaylka dhintaysan jacaylka dhintaysan macaan dhurana inahaadu dhaxdaa ma dhabar jabaye hadbaynu dhignaa aroos dhaqano jacaylka dhintaysan jacaylka dhintaysan jacaylka dhintaysan macaan dhurana
heestaasi uu qaadayay cawaale aadan waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabtii ee wararka v o a intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
dhabtuunigu hay cadaadhaydha waxaan qabayo naftaad dhaqtariyo dhabiigu tahe idhowra sidaan ku dhowranayo dhallaanka sidiis dhabtuunigu hay hablaha dhaqankee dhulkii hooye idaha ku dhagnaa dhaclaha qadayba wax dheer tahay dheeman kii dumarka hablaha dhaqankee dhulkii hooye idaha ku dhagnaa dhaclaha qabaybaan wax dheer tahay dheeman kii dumarka jacaylka dhexdeenu dhammaad ma laho waa midaan ka dhaqmayn dhammaan badankee kadhow dhinacaaga kadhow dhinacaaga